faaduma aad iyo aad baad umahadsan tahay horta waxaad ogaataa marka hore isimada dhaqanku door siyaasadeed inaanay lahayn arrimaha qabaa'ilka ayay masaalix ka geli karaan go-aan markay ka gaadhaanna sida qodobka boqol iyo sideeda dastuurka puntland uu qabo maxkamadda darajada koowaad baa u ansixisa dowladduna waxay ku caawisaa inay u fuliso wixii masaalix ay soo gaadheen laakiin qadiyad siyaasadeed kama talin karaan haddii aad dib u noqoto puntland ergaa lagu aasaasay ee laguma aasaasin talada isimada hadday moodaan isimadu been isugu sheekeeyaan oo yidhaahdaan ismaa puntland aasaasay ergaa lasoo xulay beelaha ka tirsan shirgudoonkay ka tirsanaayeen wax dheeraad oo ay berigaa lahaayeen ma jiro maantana ma laho dowlad dastuuriya waddanka ka talisa dowladda iyo habraacii doorashada lagu geli jiray baa loo baa lagu gelayaa doorashada dastuurka puntland waxa uu qabaa doorashada puntland ilaa tirakoob la sameeyo lix iyo lixdan baa lagu gelayaa xitaa qof iyo cod marka la qaadayey oo diiwaangelin la samaynayey doorashadu weli baarlamaanku lix iyo lixdankii bay ahaanaysay ilaa tirakoob dhammaystiran la sameeyo hadalkaasi kama duwana aragti muwaadin kama duwana madaxweyne ku-xigeenka puntland oo kamida xubnaha kasoo jeeda gobolada ssc khaatumo ayaa dhowaan qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka waxa uu sheegay inuu ayiday go-aankii ismada dhaqanka khaatumo ay ku joojinayeen toddobiiyo tobanka xildhibaan adiguna waxa tahay xubin kamid a golaha wasiirada oo kasoo jeeda ssc khaatumo marka sidee bay arrimahaasi isu waafaqayaan arrintu markay sharci laga hadlayo wixii qoran oo sharciya oo dadkan ay ku heshiiyeen baa la raacayaa aragtida qofku darashadu doona ha lahaade uu dhiibto haddaanay sharciga waafaqsanayn kama duwana dee qofka kale muwaadinka ah aragtida uu dhiibto kama duwana habraaca doorashada loo galo waa uu qoran yahay habraaceedii baa lagu socdaa s c waxay kamid yihiin dadkii puntland dhistay bay kamid yihiin dastuurka puntland bay kamid yihiin haddii ay baxayaana nidaam dawli oo laysla ogyahay oo wadaxtashi galay oo shuruuc galay oo siyaasad laga sheeg laga arrinsaday sharcina laga arrinsaday waxa la wada yeelanayo iyo wax la kala yeelanayo iyo sida loo kala yeelanayo waa wax wakti qaadanaya guri kira a s s kumay jirin oo maalin intay albaabka intay baxaan furaha dhiibayaan kuma jirin dowlad qaangaar oo shan iyo labaatan sano jirtay bay kamid yihiin ciidamadii dowladday kamid yihiin puntland muxuu ahay waxay kamid yihiin shaqaalihii dowladda xukuuma golihii wasiirada garsoorkii yacni waxa weeyaan shaqadii dawladdu lahayd bay dhammaanteed ku jiraan mar keliya lama odhan karo waanu ka baxnay waanu cid odhan karta waanu ka baxnay ma jiro sharci baa lagaga baxayaa hadday isimada afar iyo tobankii fadhiistaan iyo hadday ka yar ka fadhiistaan midna kama saari karo haddaan sharciyan looga saarin oo inta la fadhiisto maaragtay wadatashi la gelin sharci iyo dastuur loo eegin maaragtay heshiis laga gaadhin cidi kama saari karto doorashadaa lagu jiraa doorasho lagu jiro gebigeeda markii ay go-aanka lasoo saaray laba maalmood ka harsanayd cidna ma odhan karto awooduma laha inay tihi ha waa la joojiye ama waa laga baxay habraacii doorashada ku dhici jiray ay ku socotaa sagaalka gobol iyo degmada buuhodlay puntland ka kooban tahay guddigu wuxuu ku fadhiyaa maaragtay barboshinka ama qeybtaasuu ku fadhiyaa baarlamaanku waa lamid oo saasuu ku fadhiyaa marka dowlad shan sano mudaxileed haysataa ay timaado insha allah baa laga xaajoon doona madaxda dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqanka iyo beelaha ku ekaadaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka iyo shaqada dawladda hadday ku milmaan waxbaa qaldamaya waayo institution dastuuria maaha laakiin madaxweyne ku-xigeenkii puntland oo kasoo jeeda gobolada ssc khaatumo ayaa go-aanka ayiday in toddobiiyo tobanka xildhibaan aysan kamid noqon adiguna golaha wasiiradaad kamid tahay marka labadaa amar kee baa la socodsiinaya sharcigaa baa la socodsiinaya waa dastuuriyan inay kamid yihiin kaasaa la qaadanaya madaxweynuhu ku-xigeenku hadduu ra'y aragtidiisa gaar ula baxay way jirtay marar badan oo isagoo madaxweyne ku-xigeena uu yacni khilaaf uu maaragtay dhaliyey oo uu kasoo horjeestay shaqadii dawladda uu hayay isagu kasoo horjeestay marka kama duwana tii oo kale kama duwana waxaa laga raacayaa sharciga iyo dastuurka laga raacaya xildhibaanada ee kasoo jeeda s c khaatumo waxaa soo xuli jiray isimada dhaqanka oo saxiixooda looga dambeyn jiray marka haddii isimadiba ay diideen oo ay dhaheen annagu kama qayb galayno doorashada puntland yaa marka soo gudbinaya oo ay saxiixiisa wataan xubnaha ka qayb gelaya oo soo codsanaya inay ka miqnoodaan baarlamaanka puntland saxeexay wataan saxeexay cuqaashay wataan cuqaashaa horey jirtay iyo beelaha xuli jiray isimadu ama way saxeexi jireen ama ma saxeexi jireen in badan aan saxeexi lahayn waaba jiraanoo ragga hadlaya in badan oo kamid saxeexda ma lahayn weligood waxma saxeexin se waxaan kuu sheegayaa guddiga loo xil saaray xulidda baarlamaanku iyaga ayaa kala saaraya qofkii saxeex wata iyo qofkaan saxeex wadanin
wasiir waxaa jira warar sheegaya in adiga iyo xubno kale oo kamida golaha wasiirada puntland oo kasoo jeeda gobolada s c khaatumo inaad kamid tihiin xildhibaanada la filayo in dhowaan la shaaciyo oo ka mid noqon doona toddobiyo tobanka xildhibaan ee ss khaatuma warkaa maxaa ka jira
waxaan leenahay xaq muwaadin baanu leenahay haddii aanu nala noqoto inaanu halkaa wax ka tari karo dee inta codsatay baanu ka mid noqon karaa calaf qofkii alla uga dhiga ayaa qaadan doona marka waxaa marka ay soo baxdo oo insha allah ay soo baxdo ciddii xulista kusoo baxday baa la ogaan karaa laakin de waa xaq muwaadin oo aanu leenahay haddii aanu haddii aanu raadsano haddii aada la xiriirteen isimada s c khaatumo oo aad ka codsateen in toddobiyo tobanka ay ka mid noqdaan baarlamaanka puntland maxay idinku jawaabeen ismada adumayo waxa weeyaan odayaasha go-aanka ay gaadhayeen keligood kama shaqaynayn odayaasha maaragtay isimada oo cudur daaraya waxay ahayd go-aan lagu dirqiyey bay ahayd oo ad arkaysay in hortooda lagu mudaaraadayay